wararka ayaa waxa ay sheegayaan in maraakiib dagaal ay soo buuxdhaafiyeen xeebta degmada hobyo iyo deegaanada kale ee xindawaco iyo labad oo ka tirsan gobolka mudug iyadoo sidoo kale diyaarado jawi hoose ku socda lagu arkayo hawada deegaanadaasi cabdille maxamed cabdille oo ah wariye madax bannaan in dadka deegaanadaasi ku sugan ay cabsi soo food saartay kadib markii xeebaha deegaanadaasi ay kusoo xirteen maraakiib dagaal iyo diyaarado jawi hoose ku socda xidhiidh aanu la samaynay maamulka gobolka mudug ee galmudug ayay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan diyaaradahan jawiga hoose ku socda iyo maraakiibtan kusoo xirtay xeebta degmada hobyo ee la sheegay inay cabsi ku beereen dadka ku nool aagga degmada hobyo ee gobolka mudug lama oga sababaha ka dambeeya in maraakiibtan dagaal ay soo buuxdhaafiyaan xeebaha gobolka mudug ha yeeshee waxay kusoo beegmayaan xilli deegaano ka tirsan gobolka mudug weli lagu haysto dad ajnabi ah oo afduub ahaan kooxaha burcadbadeedda ah ay u haystaan kuwa oo doonaya inay lacag madax furasho ah ka qaataan balse maamulka galmudug ayaa dhowaanahan waxa uu ku howlanaa in kooxaha burcadbadeedda gacantooda laga soo bixiyo dadka ajnabiga ah ee markaa afduub ahaan ay u haystaan